mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay heshiis gaadheen beelo muddooyinka ku dagaalamaya deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose qodobada lagu heshiiyey ayay ka mid yihiin xabad joojin in ciidanka la kala qaado iyo in la furo dib u heshiisiin raagta oo dhex marta beelahaas dowladda soomaaliya ayaa halkaasi u dirtay maanta xildhibaano iyo weliba sihayaha wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi khadka telefoonka ee lambar konton ayaan kula xiriiray cabdulqaadir maxamed nuur siidi barasaabka gobolka shabeellada hoose waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu marka hore uu tirkoob ka bixiyo khasaarihii ka dhashay dagaaladii dhacayay ya khasaaraha runtii dhimashada hadda la qorqoraya laakiin dad aan ka yahin konton waxay dhinteen tobanka casho dagaalka socday dhaawaca ilaa iyo toddobaataniyu dhan yahay hadee magaalada laga qaxay waa iska taqaanaa oo hadda aan qofna joogin guryo badanna waa gubteen qaar ololiya saaka waa ula mid oo markaan soo gelaynay kulli taba intaan hadda aragna waa intaa maxaa kale oo khasaaro oo ka dhacay meesha hadday no marka laga yimaado bini aadamka waxaa ka dhacay guryo badan oo gubtay ayaa maxaa ku qaar ololiya hadda waa unimid saakay maxaa ku dhacay waa waa la gubay kulli taba dhinacyadii dagaalamayay kulli taba dhinaca kamid ah gubay runtii maxaa kalood nooga sheegi kartaa safarkiina aad ku tagteen deegaanka safarka runtii waxaa gobolka noogu yimid runtii wafdi hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga cabdixakiim xaaji maxamuud shaqi oo dowladii hore oo dhacday runtii hadda maxaan ku rahdaa kusilmaa wasiir wasaaradda gaashaandhigga iyo xildhibaano runtii oo runtii tobareeye ka badan oo labada beelood ka wada tirsan iyo oday dhaqameedyo runtii oo labada beelood ka wada tirsan waa gartay marka maxaa dhacaya tallaabada xigta maxay tahay afar qodob bay deeran kusoo heshiiyeen afarta qodob waxaa kamid ah koo in dagaalka la joojiyo labo in la kala qaado maleeshiyaadka meelahay ku dagaalameen oo runtii ay kusaysay labada beelood saddex in ciidamo lakala dhex dhigo meelahay ku dagaalameen afar in heshiisiin loo suubiyo maxaan ku yihahdaa meelaha maxaan ku yihahdaa runtii labada beelood ay degan yihiin ama ay kula joogaan macnaha ama ay isku khilaafeen in gobol la dhigo ciidamadaas labada maleeshiyana waxaa la loo kala qaadaya ciidanka maxaan ku yihahdaa deegaanka lambar konton oo ciidanka madaniga ah waxaa loo qaatay ama ciidamadiisa maxaan ku yihahdaa ku dagaalameen inay jalaale ceel jaalle oo marka ka tirsan ayaa maxaan ku yihahdaa lagu xareynaya beesha maxaan ku yihahdaa kalena waxaa la geynayaa maleeshiyaadkooda runtii cabiska oo ka tirsan degmada maxaan ku yihahdaa afgooye waa gartay heshiiskan miyaa la saxeexay hadda heshiiskan labada beelood way soo saxiixeen waxay kusoo saxiixeen magaalada muqdisho waxaana soo saxiixay odayaasha dhaqanka labada beelood iyo xildhibaanadooda oo baarlamaanka ku wada jira labada beelood weli ciidankii ma la kala qaaday halkee la kala joogaa hadda ayaa lagu dhawaaqay runtii in ciidankii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo amisom ayaa nala socda in maxaan ku rahdaa iyaga inay la wareegaan oo runtii barihii la kala geyn lahaa runtii loo kala qaado kulli daba dhinac hadda waa lasoo hadalnay oo in la qaado macnaha oo la geeyo carabiska way ogolaadeen dhinacii kalena hadda ayaa maxaan ku rahdaa qabaaladeeni hadday noo rareeyiin haddaan rabnaa inaan tagno meeshaay isku horfadhiyeen dhinacii jaanibka kale oo ceel jaal la geyna haddaan la hadlaynaa adugu si kastaba hatee kulli taba maxaan ku rahdaa un heshiiskaasi dan buu yahay labada beelood haddee un madaxweynaha kasoo shaqeeyey waan ugu mahad celinayna runtii oo noo soo diray wafdiga iyo wasiirka gaashaanigu hogaaminayo professor xasan sheekh maxamuud oo ku mahadsan yahay waa gartay ciidanka la kala dhex dhigayo ma la ogolaaday ma la ansixiyey amisom ma ogolaatay amisom waa ogolaatay ciidamada xooga dalka soomaaliyeedna awalba waa nala socdeen kulli taba maxaan ku ihahdaa walow ay ku fiicnaan lahayd macnaha nabasgud iyo booliis ay naga codsadeen macnaha dhinaca in la kala dhex dhigo oo runtii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed xoogaha maxaan ku ihahdaa ay yidhaahdeen macnaha nabasugid iyo booliisha nagula soo bedelo laakiin haddana waa seete hadda nabasugid iyo booliis nalama socdaan maxay tahay tallaabada xigta ma halkaasaa lagu arrinta lagu kala tegaya oo lagu joojinaya mise waa lasii wadayaa dib u heshiisiinta sida odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada labada beelood noo sheegeen iyo wasiirka gaashaandhigaba warbixinta markayna siinaya gobolka markaan kusodegeynay in gogol la dhigaya nabadeed oo labada beelood maxaa ku loo kala garqaadayo oo waxay iska dileen inay diyo kala qaadanayaan wixii hanti la kala dhaca laisoo celinayo cabda kala laisoo celinayo in maxaa wixii khasaaraha maxaa ku inay ka wada xisaabtamayaan si guud ahaan iyo si gaar ahaan inay labada beelood u heshiin doonaan ba ay warbixinta noogu sheegeen
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi oo khadka telefoonka ugu warramaya haaruun macruuf dhinaca kalena waxaa isla deegaanka lambar konton ku sugan xildhibaano ka soo jeeda beelaha ay khusayso dirirta shabeellada hoose isla haaruun macruuf ayaa waxa uu waraysi la yeeshay xildhibaano cumar maxamed maxamuud cumar finish wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay xildhibaanadu ula socdaan qodobada lagu heshiiyey
shanta qodob waxay kala yihiin qodobka koobaad in ay xabadda joojiyaan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la kala qaado oo lana kala geeyo ceel jaalle iyo iyo carbis qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in meelahaas ayaga laga kala qaaday la geeyo ciidamo dawladda iyo ciidamo amisom ah qodobka afraadna wuxuu ahaa in jidgooyooyinka iyo isbaarooyinka iyo waxyaabaha dhibaatada u keeni kara bulshada laga mamnuuco gobolka oo dhan inta dawladda gacanteeda ku jirta qodobka shanaadna wuxuu ahaa guddigan loo xil saaray in ay xaqiijiyaan dhammaan fulinta fulitaanka qodobada lagu heshiiyey waa garta yaa u xil saaran fulinta heshiiskan waxa u xil saaran xildhibaanada ka socda beelaha meesha ku diriray kasoo jeeda qaarkood oo guddi ahaan loogu xil saaray iyo odayaasha beelaha meesha ku diriray heshiiska ma la saxeexa hadda mise af ahaanubaa loo gaadhay heshiiska waa la saxeexay meedyahana waa la siiyey ciidankii hadda ma la kala qaaday mise weli way is hor fadhiyaan ciidankii laba qayb ayay ahaayeen oo ishor fadhida hal qayb oo ah qaybta xamas soo xigta waa dhalan gashay qaadistoodii waa la qaaday meeshii loogu talagalay ayaa loo diray haddana waxaa la jiraa qaybtii kale ee sidii loo qaadi lahaa ayaa hadda hawsheedu socotaa dagaaladan imise qofaa ku dhintay guud ahaan in meesha lagu dhintay oo dad badan oo dhintayna ay jiraan oo rayid iyo kooxihii dagaalamayaba isugu jira shacab badan na ay barakaceen waa xaqiiqa jirta laakiinse kuma sheegi karo numbarka dhintay numbarka dhaawacmay iyo barakacayaasha walow aan dareemayno inay si aada iyo aada ay u badan yihiin dadka barakacay maadaama xaafadihii meesha ku yaalay guryaha guryahooda o dhan ay haawanayaan oo cidla ay yihiin waa gartay khasaaraha oo gaadhay hantida wax ma nooga sheegi kartaa eed aragtay adiga meelo ka mid ah tuulooyinka number conton ayaa dab la qabadsiiyey inkastoo caymo badanna ay jirto marka uma gudbin tirakoobka waxyaabaha khasaarada ee meesha ku burburay ama ku baaba-ay waxaan mashquul ku ahayn sida aan qodobada heshiiska sida ay isugu xigaan aan u fuli lahayn oo hadda aan marayno kala raristii ciidamada ishorfadhiyey waa gartay maxay kula tahay inay dhibaatadan dhowr jeer ay soo laabatay maxay u soo laabanaysaa maxaa la ysku haystaa waxaa la ysku haystaa gacan ku-haynta gobolkan oo in muddo ahba yacni maamulitaankiisu uu ahaa maam maamul ku salaysan awood ciidan ama yacni hub waa gartay marka taasee lagu furdaaminayaa gobolka xaaladiisa kulley hade hadda gobolka inta dawladdu ay gacanta ku hayso ayada ayaa dawladda ayaa waxay usoo dirtay xildhibaanadana usoo dirtay odayadan ah yacni odayaa odayadii dhaqanka ee dawladda la shaqaynayena sidoo kale dawladdaa soo dirtay waxaa kaloo ay dawladdu soo dirtay ciidamo ka kooban ciidamada qaranka iyo ciidamada amisom oo oo xoojin u ah marka dhammaan dadkaa meesha loosoo diray waxa ay meesha u joogaan inay xaqiijiyaan fulinta heshiiska la ysla saxeexay xildhibaan cumar maxamed maxamuud cumar finish ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay haruun macruuf halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a washington